You're with SBS Radio.
walaal madar aad baad u mahadsan tahay idiga iyo barnaamijkan af soomaali s b s ka ee soomaaliga fursadda aad ii siiseen inaad iga waraysataaniin dekadda ganacsiga iyo kalluumaysiga garacad oo hadda laga furay deegaanka ee garacad ee puntland marka aan wax badan kaa siiyo ee garacad ama dekadaasi waxay ku taal bartamaha soomaaliya masaafo isla egna waxay u jirtaa labada dekedood ee muqdisho iyo boosaaso deegaanka dekeddaasi wuxuu hodan ku yahay markaan kaasi yacni muxuu muhiimad u leeyahay hodan wuxuu ku yahay khayraadka kalluumaysiga oo baaxad weyn leh isla markaasna waxay xudun u tahay xoolaha bartamaha soomaaliya ilaa kilinka shanaad ilaa intaa isku soo jiifkaasoo dhan bayay u tahay markaan usoo noqdo mashruucan iyo ujeedooyinkiisa dowladda puntland afartii sano ay hadda dowladda hadda jirtaa ee waxay xoogga saartay dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo horumarka waddanka u ah ee furaha sida garoomada diyaaradaha oo ilaa hadda laba laba garoono waaweyn laga hirgeliyey wadooyinka dowlad goboleedka isku xira iyo dekedaha la damacsan yahay in hadda la- sida dekedan garacad hadda laga furay shalay iyo tan boosaaso ayadana hadda ma- ee, qandaraaskeedii hadda socdo mashruuca dhismaha dekeda garacad waxaa loo yaqaan mashruuca wadaagsan wadaagsan ma- shared isna waa habka isku tashiga oo ay dhisayaan dekeda garacad ganacsato iyo waxgaradka gobolka mudug gaar ahaanna dhanka puntland tallaabadaas oo ah tii ugu horreysay nooceeda oo soomaaliya laga hirgeliyo in ganacsato timaado warkaale anagu intaan adduunku sugi lahayn aanu khayraad lacagteenna isku geyno aan deka dhisano aan deka dhisano ee dhagax dhiga waxaa halkaas asna la dhagax dhigay sh- isla shalayto mashruuca dhismaha wadada laamiga ee wadaagsan ee isku xiri doonta dekeda garacad iyo kastamka tuurdibi ee go- ee ee degmada galdogob ee xuduudda etoobiya ku taala oo markaa wadadaasi waxay dheeri jeedaa laba boqol iyo sagaashan kilomitir oo aan lahayn buur oo aan lahayn dooxo ee ah dhul wada siman Eh, Ustaad Axmed eh, haddaba de- en, dekedda garacad dhismaheedaasi en, maxay tahay faa'iidooyinka laga filayo en, markii aad u eegto ama boosishinkeeda meesha ay ku taalla hadday noqoto ama hadday noqoto waxa khayraad ahee ka soo degi kara en, dhinacyada ay ku xidhan tahay maxay tahay faa'iidooyinka laga filaya markaas haddii marka meeshaas dekedaas la dhagax dhigay sida loogu talagala ay u hirgasho oo ay hirgasho waxaa waxay abuuraysaa inay u adeegto gobolada dhexe ee soomaaliya iyo koonfur bar ee ethoobiya waa kilinka shanaad iyo waxyaalaha la xiriira oo dhan in ay u adeegto ay u noqoto exit oo horumarin karta dhoofinta xoolaha nool ee goboladaas okay taas oo ka dhigaysa ganacsiga xoolaha nool mid faa'iido badan markii meeshii xooluhu ugu badnaayeen ubacdii ay hesho xoolihii neefkii wuxuu noqonayaa wax faa'iido laga helo intii uu meel ka sii dheer uu sii aadi lahaa dekedaas waxay keenaysaa horumarinta soo dejinta cuntooyinka iyo bagaashka iyo qalabka dhismaha ee wa- ee wadamada dibadda laga keenayo taasna cuntadii waxay ka dhigaysaa raqiis halkaa waxaa ka dhalanaya wax loo yaqaan walaal food security yacni in aad helayso eh, eh, cuntadaadii oo meel security dekaddu waxay noqon kartaa meel maraakiibta adduunka ay u noqoto eh, waxay u noqon exchange hub oo konteynaradooda faaruqa ah ay dhigan karaan kuwa kale ka qaadan karaan dekaddu waxay soo dedejinaysaa in gobolka ismaamulka soomaalida kilinka shanaad ee etoobiya loo yaqaan inuu noqdo suuq weyn oo ay ka faa'iidaystaan ganacsatada soomaalida gaar ahaan kuwa puntland iyo kuwa mudug oo dhan waxaana shaki ku jirin in kastamka duurdibi oo, eh, degmada galdogob ubac dhexaad uu u noqonaya ganacsi xor ah halkaas macnaa ganacsiga halkaas kan Ethiopia ka imanaya kan xagga ka imaanaya inuu noqdo meesha la isku bedeli karo tan ugu dambaysa haddaan ku dari karo ma soo koobi karee waxay noqon kartaa ee, xiriirka ganacsiga wadamada dariskeenna Ethiopia iyo Soomaali waa adduunku maanta Afrika inay hal dowlad noqotaa la saadaalinaya sida Yurub oo kale wadamada khaliijka Hindiya iyo Bariga isla markaasna waxay dhiirigelinaysaa maalgelinta ganacsatada iyo shaqo abuurista dhalinta iskuullada ka soo baxaysa iyo wax soo saarka isdhexgalka ganacsiga Soomaaliyeed maxay haddaba tahay een, ee, shirkaddan aan dhaho waddanka ama shirkadda dhisaysa dekeddaas horta een, waddankay ka soo jeeda ama shirkadee dhisaysa yaa gacanta ku haya dekeddaasi ee walaale shirkadda waxaa la yidhaha t t n waxaa leh wad dalka turkiga laga leeyahay ayadaa qaadatay mashruuca dhismaha dekedda ganacsiga iyo kalluumaysiga dekedda garacad tartan bay u gasha waxaana la aqbalay midaan waxayna hadda soo keensatay qalabkeeda midna jabuuti buu yaalaa oo ka keensatay midna hadda turkiga ka keentay usbuuca soo socda ama usbuuc labada usbuuca soo socday dhammaanaysaa shirkadaasi sidaad la socota wadanka turkigu wadan islaam ah waana wadan diyaar u ah inuu soomaaliya caawiyo yani markii la dooranayo aan kuu sheegaya anigoo aan ogaa yani marka haddii ilaahay idmo wadanka turkiga baa leh waxaan saasaana loo doorbiday runtii ayadoo weliba kuwa kale ay aad maaragtay uga jajabnaayeen inay qaata laakiin inagu hasan wuuna sheegay wuxuu yidhi labaatan iyo labo bilood ayaan ku dhisahayaa dekedaas hadda dhagax dhigii wax ka hadlay calayto Ah, gartay Een, eh, midda kale dadka een, ololahan iyo sida aad sheegtay oo adiguna xoogaal ka ahayd dekedan dhismaheeda iyo qorshaheeda iyagu een, lahaa bilowgii amaba dhammaadkii il- een, ilaa la socday ganacsatadu dowrkay iyagu markaa ku leeyihiin ma deked dowladdu ay wadaa ma dad ganacsi ah isku tashtay oo hawshan fulinaya een, heerka ay ku leeyihiin ganacsatadu maxay tahay
walaal mashruucan waa midka ugu horeeyey noociisa ah ma ahan mid dowlad puntland ay wado ma ahan dowladda federaalka mid ay wado ganacsato gobolkaas mudug iyo iyo aagaar iyo kilinka shanaad ganacsato ah ayaa wada xiriiray sahan dheer ayaga ayaa markaas ganacsatadu waxay fureen wax loo yaqaano saami inay dekedda loo furo waa shares stock ganacsatadu waxay ku talagaleen inay tooda geliyaan kabacdina ay u furaan shares dadweynaha soomaaliyeed iyo kuwa kilinka shanaad meel kasta uu joogo qof walba meelaha aadka uga faa'idi kara haddii deked meesha laga sameeyo waxaa ka mid a fishing sector yacni qaybta kalluumaysiga waxaa kaloo iyaduna meesha ay ubacu tahay dhoofinta xoolaha nool noocyadeeda kala gedisan ugu dambaynta waxaa jira danayn fara badan oo baryahan soo baxaysay dekedaha een, soomaaliya oo marka ay muujinayeen een, wadamo iyagu markaasi ama gobolka ka tirsan ama gobolkaba ka baxsan Een, dekedda garacad ma ka mid tahay goobahaas iyaga ah ee dalalka qaar iyo dhinacyada qaar ay xoogga saarayaan
haa waa ka mid walaal ee, adduunka waad la socotaa hadda imaaraadka iyo soomaaliya waxaa dhex yaala waxa weeye soomaaliya markaan kuu sheego waa wadan n- meesha uu ku yaal nasiib badan laakiin haddana nicmadii kasta waxay leedahay niqmay leedahay ee, strategic weeye waad la socotaa labada badood waa meesha adduunka ganacsigiisa iyo batroolkiisa iyo l- adduunka oo dhan uu maro weeye waxaa hadda lagu tartamahayaa sida quwadaha waaweyn oo china oo soo baxay ee, dubay oo ka baqaysa in haddii dekado ka samaysmaan soomaaliya iyo agaarka iyo jabuuti iyo etoobiya in laga guuro oo laga maarmo sababtoo ma leh dhaqaalo kale kaliya uun tasiilaadka ay samaynaysa ay ahayd soomaaliya marka hardan waxaa ka jira dekadaheeda ah etoobiya waad la socotaa waa boqol milyan oo landlocked ah inkastoo hadda ay eritrea iyo la heshiinayaan awal jabuuti kaliya il u ahayd markuu madaxweynaha eh, prime ministerkan abiy dr abiy mar- abiy axmed markuu yimid meesha uu ka bilaabay waxay ahayd soomaaliya inuu yidhi afar dekadood baan rabnaa inaad nagu xirtaan sababtoo xuduud dher bay la leeyihiin soomaaliya waad la socotaa wadanka oromada ayuu ka soo jeedaa wuxuu rabaa in dadkiisu meel ay waxna ka dhoofsadaan waxna ka soo degaan shaqana ka helaan oo noqon marka china ka mida wadamada danaynahaya tartan waxaa jira maanta china iyo turki imaraadka ee maraykanka ee ay wada wadaan iyo sacuudiga iyo imaaraadka xulafada waad garanaysa iyo qatar iyo turkiga isbahaysanaya dhan kale imaaraadka iyo sacuudiga iyo maraykan iyo etoobiya hadda timid iyo eritrea oo shafkaas ku, ku, ku darmay marka waxa weeye waa istaraatiijiyada meesha waddanku ku yaalla waxaa muhiimad waa location advantage sida kan garacad ay leedaho kale waxa weeye waa location advantage waxay leedahay soomaaliya istaraatiijiyad weyn adduunkuna taasu u dagaalamaya
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.